webiga shabeelle ee dhex mara gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa xalay mar kale fatahaad ka sameeyey xaafadaha howlwadaag iyo kooshan ee magaalada beledweyne fatahaadan cusub ayaa imaaneysa iyadoo dhowaan xaafadaha magaalada beledweyne intooda badan ay ka baxeen biyihii ku fatahay bishii lasoo dhaafay sagaalkeedii guud ahaan xaafadaha magaalada beledweyne waxaana sidoo kale fatahaadan ay imaaneysaa iyadoo qaar ka mid a dadkii ka barakacay guryahooda maalmo kooban ka hor ay dib ugu soo laabteen xaafadahan uu xalay mar kale ku fatahay webiga shabeelle inkastoo biyaha cusub ee uu haatan wado webiga shabeelle aysan xajmi ahaan dhammaystirnayn biyihii hore ayaa haddana waxaa walaac xoogan ka qaba biyahan soo rogaal celiyey markii labaad dadka ku dhaqan magaalada beledweyne magaalooyinka buluburde iyo jallaqsi gobolka hiiraan ayaa ka mid ah meelaha uu sida daran fatahaad ugu geystay webiga shabeelle waxaana jira dad badan oo markii hore ka barakacay fatahaadii ku dhufatay magaalada beledweyne oo weli ku nool deegaanadii ay u barakaceen maadaama mar kale fatahaada webiga shabeelle uu ka geystay magaalada beledweyne ay ka cabsi qabaan in saameyn ay ku yeelato dadka ku nool magaalada beledweyne ayaa walaac xoogan waxay ka qabaan fatahaada mar kale uu ka sameeyey magaalada beledweyne ayagoo sheegay in dhibaato badan ay kala kulmeen midii hore haddana ay ka cabsi qabaan in dhibaatay kasoo gaarto fatahaada uu webiga shabeelle ka sameeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan saacdii lasoo dhaafay ma jirto dadaal ku aadan sidii looga hortagi lahaa oo ay sameeyeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan dhibaatooyin badan ayaa haysta dadkii ka barakacay fatahaadii ku dhufatay magaalada beledweyne ee u barakacay duleedka magaalada iyo sidoo kale deegaanada ku dhadhow inkastoo dadka qaarkood ay bilaabeen maalmii lasoo dhaafay inay dib ugu soo laabtaan hase ahaatee dadkii kusoo laabtay magaalada beledweyne ayaa walaac xoogan waxay ka qabaan fatahaada webiga shabeelle uu mar kale xali ka sameeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan